raarciyo maana intaad dhegaysataan waddanka raarciyo insaaska waxaa la yidhahdaa wax kale oo dhan inaad ka jeedsan ood qaabisho qalbigaaga qaabiliso qiraa'ada aad maqlayso maana marka haddaad faatixadii akrinayso imaamkaagiina suurad kale akrinayo suurtagal ma tahay adoo faatixadii akrinaya haddana inaad qiraa'adiisa dhegaysato macnaheeda raacraacdo oo tadabburto way suurtagal ma waa aad bay adag haddaad isku dayda isku dayda ma keento ama faatixada macnaheedaad raaci oo qalbigaagu uu macnaha mutaabacay ama qiraa'ada imaamkaagaad mutaabacay faatixadii waxay ka noqon wax carabku uu akrinayo laakin maa jacala allahu lirajuli min qalbayn fi jawi bin aadanka ilahi laba qalbi uma yeelin hal qalbi baad leedahay qalbigaa ama faatixadaad ku akrin ama qiraa'ada imaamkaad ku dhegaysan oo lagu dhasraaricin maayo laakiin suurtagal maaha inaad labadaba isla wadan labadaba isla wadan mid baa ku dhaafa marka maadaama uu isku dhaafayo wuxuu leeyahay waxaa lagugu kalifay inaad imaamkaaga dhegeysato imaamkaaga inaad dhegeysato xadiis baa inoo soo socday isaguna macnaha kutusay wuxuu sheekhu wajucila waa la yeelay alinsaasu dhegraaricintii liqiraa'ati alimaami imaamka akrintiisa loo dhegraariciyo la dhegeysto waxaa laga dhigoo shaaricu ka dhigay min tamaami alismaami dhamaystirka dhamaystirka salaada dhamaystirkiisaa laga dhigay fihi isag yani salaada waxay ku dhamaystirantaa in faatixada la aqriyo dhamaystirkaa waxaa sii dhammaystira in imaamka qiraa'adiisa loo dhagraariciyo wa jucila waa la yeelay alinsaasu dhagraaricin iyo dhegeysi liqiraa'ati alimaami loo dhagraariciyo la dhegeysto min tamaami itimaam itmaam min tamaami ictimaam ku dayashada bihi imaamka lagu daydo dhamaystirkeedaa laga dhigay saas alitimaam yani inaad imaamkaaga raacdood ku dayato soo laguma farin taa waxaa dhammaystir u ah inaad imaamkaaga qiraa'adiisa dhegeyso oo fa qaala nabigu marka wuxu uri sal lay slam inamaa jucila waa la yeelay alimaamu imaamkii waxaa loo yeelay liyu'tama in lagu daydo bihi isaga ee fa idaa kabara hadduu takbiirsado salaada galo allahu akbar yidhahdo fakabiruu idinkuna allahu akbar dhaha wa idaa qara'a hadduu akriyana akriya miya maya wa idaa qara'a hadduu wax akriyana fa ansikuu aamusa oo dhegaysta u dhagraariciyo xadiiska imaam muslim baa weli marka xadiiskaasina wuxuu kutusi imaamku hadduu qiraa'adiisaba aada maqlayso inaad u dhagraaricinayso oodan wax kale ku mashquulayso kamaa jucila sida loo yeelayba alistimaacu dhegaysiga la dhegaysto imaamka alistimaacu dhegaysiga lahu imaamka la dhegaystaayey mugniyan mid kaa deeqaya can ilqiraa'ati akrin waraa'ahu imaamka gadaashiisa wax la akrin yani mar haddaad dhegaysanayso qiraa'adiisa waxay kaaga filan tahay kaa deeqaysaa akrintii aad akrin lahayd faatixada gadaashisa akrin taasay inay kaa deeqaysana xadiiskaa kuso aroora faqala nabigu wuxu uri sal lay slam man kaana ciddii ay ahaatay lahu isaga imaamun imaam cidduu u ahaaday ciddii imaam leh fa qiraa'atu limaami imaamka akrintiisa ayaa lahu isaga u ahaatay qiraa'atun qira'a qiraa'ada imaamka imaamka akrintiisa akris u ah sawar cad maa ninkii imaam leh imaamka akristiisa iyo akriskiisii ah akriskii laga rabay waa taa imaamku akriyo imaamkaa xambaaray man imaamkaa xambaaray fa qiraa'atu limaami lahu qira'a haadaa kaasi buu sheeku yuri fi ljahriyati waa salaada jahriga salaada he jahriga laakiin salaada siriga ee imaamka aadan maqlayn qiraa'adiisa ee hoos uu akrinayo ayada in faatixada la akrinayo wixii suuradee kalena la akrin karo way noo imaan doontaa insha alla tacala waana soo marnayo abu hureyra xadiiskiisi waa kii lahaa hoos bay u akrisan jireen oo naftooday yani maqashiin jireen oo hoos bay u akrisan jireen wixii uu nebigu ayna qiraa'adiisa maqlayn uusan la jahrin imaamku maana saasay saxaabadu ahaayeen waa kan soo marnay waa noo imaan doontaa qayb kale maana marka madhabkaasi waxaad moodaa inuu yahay madhab wajiiha madhab wajiiho daliilahaan xoog badan way maana salaada jahriga in macnaha faatixadii la iska daayo imaamka la dhigay laakiin madhab kalaa jira oo kaa aan sheegayno culimo badan iyaga laftiisa ay qabaano faatixada inaan marna laga teginin la akriyay maana saas ayib masale marka waxa weeyaan yani doodeedu aada u xoog badan tahay oo iska daa khalafka iyo culimadii dambe xataa salafka ay ka doodeen culamaau salaf ayaa masalada ku murmay bal qaarkood kutub madax banaad bay masaladan ka alifeen جزء القراءة جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري البخاري بقى كتاب مدح بنان مسألة كألف معنا مركا يعني مو والبا وجهه مري مو والبا وجهه مري adiga haddii aad daliilkeedu kula xoog badnaato in layska daayana iska daa hadday daliilkeedu kula xoog badnaato inaan la daynina oo daliilki intaad fahmi karto ay kula xoog badnaato inay culimada qabtay aan la daynin hadday kula xoog badnaato madhabkooduba akridana dhib mal adeega ka imaan maysa maala saas labada goornaba salaadii way asix insha allahu tacala ayib wujuubu lqiraa'ati fi siriya akrin la akriyo akrinta waajibideeda fi siriyati salaada siriyada dhexdeeda akrintu inay waajib tahay salaada jahriya hadda waynaan ka hadlin salaadu hadday siriyo tahay ama qaybaheeda sirriga rakacaadka sirriga ee qiraa'ada hoos loo akriyayo akrintu inay waajibtoo laga tegaynin faatixadii buu meeshan kaga hadlaya wuxuu yihi wa ama fi siriyati salaad salaada hoos loo akriyayo qiraa'ada faqad aqarahu nabigu wuxuu ku sugay saxaabada cala alqiraa'ati akrin fiiha salaadaa dhexdeeda faatixadii la akriyo iyo faatixada wax ka badan nabigu saxaabada waa u sirayo intuu ogaaday buu arintaas ku sugay nabigu sal lay slam aqaran waxaa laga wadaa intuu ogaaday buusan u diiday saasuu ku daayay faqaala jaabiru jaabir baa wuxuu yihi jaabir wuxuu yihi jaabir ibn cabdillah saxaabigii kunaa waxaanu ahayn naqra'u kuwa akrina fi duhri salaada duhur dhexdeeda iyo walcasri casarka khalfa alimaami imaamka gadaashiisa waxaan akrin jirnay fi rakcatayni aluulayeyni labada ragcadood ee hore bifaatixati lkitaabi faatixada iyo wasuurati suurad baan akrin jirnay وفي الأخريين لماذا رحضون الدنبنا وحن أخين سنة بفاتحة الكتاب فاتحة من أخين سنة فالصلاة سنة يا وضوه في عصر لماذا رحضون ظهره فاتحة دي هي سورة كلام لماذا رحضون الدنبنا فاتحة بس سبحان طيب وإنما أنكر وجد النبي صلى الله عليه وسلم التشويش قف عليه جسي سلخصه بها قراءة الوقف يقول دي يقول مركز صلاة السرية على الجنوان أخرين كرتاك فاتحة دي suurad kalena waad ku dari kartaa salaaddu hadday siriya tahay wuxuu nebigu diiday adigoo ma'muuma inaad qiraa'adii intaad kor u yara qaado aad imaamkaagii qasto oo qiraa'adii ka qabto sida dad badan sameeya halkaasuu taaganya markaasuu alxamdu lilah rabbi alcaalamiin alraxmaan araxiim soogayaad maqli yani qaskaasoo kale waa diiday nebigu sal lay slam waxaa la rabaa naftaada inaad maqashiiso adigu hoos u akhrisato taasaa la rabaa macnaha wainamaa ankara waa diiday nebigu sal lay slam attashwiisha qas calayhi dushiisa la qaso bihaa qiraa'adan lagu qaso wadalika kaasina xiina goortiibu ahaa sallaa uu nabigu tukaday aduhra duhurkuu tukaday iyuu tujiyey asxaabi asxaabtiisuu duhurka tujiyey faqala wuxuu nabigu sal lay slam ayukum sinada qara'a akriyey sabbix isma rabbika alacla suurada ayaa akriyay bu nabigu sal lay slam faqala rajulu nin baa wuxuu yihi ana aniga ayaa akriyey walam arid walam urid ulamana jeedin biha iyada ila alkhayra khayr mooye nabigu anuu ahaa ninkii akriyay laakiin khayrujeed ubaan ah nin xumaan doona ma ahayn ama inaan wax qaso u jeeday markaasaa nabigu wuxuu yhi sal lay faqala wuxuu yihi qad caraftu waxaan gartay buu yihi ana rajula nin khalajaniiha inuu iga siisay inuu ila siisay ayaan gartay bu nabigu sal lay slam yani khalajaniiha yani inuu iga dhufsaday ama iga siisay faatixadii waxaan yidhaha macnaha qiraa'adii oo qaska uu geliyo wey macnaha qiraa'adii uu kor u qaaday buu nabigu wuxuu ka dhigay siisii inuu ka siisay ama ka dhufsaday maxaa yeele wuxuu keenayaa khushuucdii iyo mutaabacadii uu qiraa'adaada aada mutaabacan lahayd oo tadaburi lahayd inay qasanto saasmal wa fii xadiiin aakhara xadiid kale wuxuu ahaa xadiidkale dhexdiisa waxaa ku soo arooray kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yaqra'uuna kuwa akriya khalfa nabiy sal lay sl nabiga gadaashiisa waxay akrin jireen qiraa'aday akrin jireen fayajharuuna markaasay la jahri jireen bihi qiraa'ada ayagoo ma'muumiin ah ayay haddana qiraa'ada kor u akrin jireen faqala nabigu sal sl lay slam khalladtum calaya alqur'aana khalladtum waad iskaga shay dhexdaadiseen calaya dushayda alqur'aana qur'aankii baad iskaga shay dhexdhaadisay waxaad iskaga shay dhex khaladeen qur-aanka yani hadduu hadal taagtaagan iyo wax la akrinaya iyo adoo qur-aan akrinaya haddii aad meelaha ka maqasho waxaa iskaga kaa dhex daadanaya iskaga kaa dhex qasmaya qur-aanka ad akrinaya marka qur-aankii baad iga qasteen bu nabigu sal lay wasalam saas waad tashwiisheen tashwiishka marka lama ogolo mar haddaad maamuun tahay salaaduna siriyo tahay qur-aankii aad akrinayso adiga yuusan ku dhaas ka garabkaaga taaganna ha tashwiishini ka imaamkaaga aan ha tashwiishini adiga ha kugu koobnaa xataa haddii ay jahriye tahay salaadu jahriye tahay oo ku qanacdo inaan faatixada laga tegin faatixada la akriyo faatixadii dadka ha ku tashwiishinaya hoos u akriyo adigu ismaqashay sidaas weya laakiin dadka ha ku qasin ayib wa qaala wuxuu nabigu sal lay slam ina ina almusalli ruuxa tukanaya yunaajii wuxuu la koodayaa rabbahu rabbigiibuu la koodaya yani la koodida foqaa la yidhaha markaad gooni isla baxdaan ad gooni uhaasaa weysaan baa la yidhahdaa naaja fulaan fulaanan marka wuxuu ku jiraa xaalad khaas oo rabbigii uu hortaagan yahay subxana watacaala wuu ku jiraa addoonku markuu salaada tukanayo ee falyandur ha fiiriya bu nabigu sal lay slam bimaa waxa yunaajii uu kula koodayo bihi rabbigii bihi isaga uu rabbigii kula koodayo subxana watacaala bimaa yunaajiihi alla waxa uu kula koodayo bihi isaga wuxuu rabbi la hortaagan yahay ee kula faqayo ha fiiriya bu nabigu sal lay slam yani waxaa la rabaa inaad ducada saxato waxaad akrinaysa uu sax yahay haddana qalbigaagu uusan uusan ka maqnayn inaad taa uun dabagasho oo taa mutaabacayso oo taa uun la tijaabi raba macna ولا يجهر يمكن لجهر بعضكم قارتين على بعض قارتين كلا دوسيسة بالقرآن القرآن كلا يمكن كلا جهر القرآن أخريته ذات كلا يمكن يعمل القرآن أخريتنا عدك كرها وقال صلى الله عليه وسلم هستشو شننا هذا القرآن حتى أخريتنا سعاد أو يشرين وصل إلى القرآن أخريتنا ذات كمعنا كرها وقال ولا جدني ما يرى معنا طيب وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا من قرأ الروح أخري حرفا هل حرف روحي أخري ومن كتاب الله إله كتاب كيف كمل القرآن كمل فله وحا أسب ناري به حرف وحا أسب ناري حسنة هل أسيره كلي والحسنة حسنة بعشر أمثالها فمن أيضا كراء بيها فمن لاته فمن قرب على الله بالمعنى يعني حرف والقرآن كمل هل حسنة لقاتيني حسنة دي هدنا كل جدناها حسنات صوبان غور ولا والله هلكي حرفه marka ma quwata toban xashin toban asir wata toban xasan wata waan bay ma waxa laga wadaa marka xarafka alif lam mim oo kale ma hal xaraf baa maya wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam la aqulu ma oranayo alif lam mim wa xaraf حرف هل حرف ولا الله ولكن ألف ألفت حرف وحرف ولام لام حرف وحرف وميم ميمتنا حرف واحد ألف لام ميم إنسى أسير بالوها لبس تفضل أسير بالوها آه. وألف لام ميم بس الحمد لله بركة ترى ليس أسير واحد يا فامزنا لامسة ميمسة ذالسة لامسة لامسة كلا تمام تضغط هو ها هذا ra'da iyo ba'da intaasaa toban tobankaasi waa boqol alcaalamiintiina waa ku bilaaban weligaa ajir ka fara badan yaad aragta horta waa iska burawe ninka ilahi waafajiya subxana wa tacaala ayib intaan ku tirsina wabillahi tawfiiq sala allahu wasalam ala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi ajmaciin صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى التأويل وجهر الإمام به التأمين آمين سجي وجهر الإمام إمام قال جهر جيسا به آمين سجل جهر تأمين معناها حلقه markii faatixada la dhameeyo aamiin baa ladaa aamiintaas iyo inay mashruuc tahay oo ay banaan tahay ay sunno tahay iyo kor miyaa loo akrinayaa mise hoos baa aamiin laga dhahaya in lala jahrayo oo kor loogu dhawaaqayo labada arrimood bu meesha kaga hadlaya sheekh wuxuu ihi uma kadib kaana wuxuu ahaa nabigu sal lla alay wasalam ida intahaa hadduu dhameeyo من قراءة الفاتحة فاتحة أقرأت هذا هدول ما قال مدي هذا أيها النبي صلى الله عليه وسلم آمين يجهر حال أولا جهري وقرب نواقي ويمد ورب أوساقي بها يد صوته صوتي كتي يعني أولا ساقي ويمد بها صوته صوتي كتاقي معنا يعني وانا مجهري أبقى قربه قال يا عبنا واتاقي وشيلي ومعنا طيب وكان وفى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من أمره المبتدين كوى مأمومين تا آه إمام قوضة سحرا وفي أمر كده النبي صلى الله عليه وسلم بالتأمين آمين في أمر كده إني آمين إلى هذا بعيد تأمين الإمام إمامك إمامك آمين سجيسة وحير قراشات بعيد وبعد ونتصغيرين yani imaamku markuu aamiin yidhaahdo wax yar gadaasheeda ayay waxay odhan jireen aamiin saas inay dhaha buu nabigu sal lay slam amri jiray wa kaana wuxaa nabigu sal lay slam yaamuru mid amra almuqtadiina kuwa ku dayanaya bita'miini aamiintii buu amri jiray bucayda ta'miini limaami imaamka aamiintigiisa wax yar gadaasheeda fayaqulu wuxuu odhan jiray nabigu sal lay slam ida qaala hadduu yidhahdo alimaamu imaamku غير المغضوب عليهم ولا الضالين مرتوبا تقولوا حاتر هذا الآمين حيث فإن الملائكة ملائكة تقول وحي لها آمين
yani ila waa baryo suuradda qaysee dambe waxaa nidhi waa duco marka ducada allow aqbal allow aqbal imaamku marka uu uu yidhahdo waladaaliin malaa'igtii baa waxay leedahay aamiin waina alimaama imaamkuna yaqulu wuxuu leeyahay aamiin isagu wa fii lafdin waxay ahayd lafdi kale xadiiska idaa amana hadduu aamiinsado alimaamu imaamku faaminuu idinkana aamiinsada imaamku markuu aamiin dhaho idinka ku xidhanna aamiin dhahway macana faman waafaqa ciddii ay waafaqdo ta'miinuhu aamiinsigiisu ta'miin almalaa'ikati malaa'igta aamiinsigeeda ciddii ay waafaqdo wa fii lafdin waxay aakhare lafdi kalena wuxuu ahaa idaa qaala hadduu yidhahdo axadukum midkiin fi salaati salaada dhexeeda aamiin hadduu dhaho waalmalaa'ikatu malaa'igtuna fi samaa'i samada dhexeeda aamiin ay tidhaahdo oo fawaafaqa u waafaqo axaduhumaa labada aamiinsi midkood alaakhare ka kale u waafaqo ufira waa loo dhaafayaa maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa macnaha malaaigtu markuu imaamku aamiin dhaho way aamiin dhahaya idinkuna aamiin dhaha haddii aamiintaada iyo ta malaaigtu ay iswaafaqaan halkaa waxaa ka dhalanaya in laguu dembi dhaafo oo dembigaagii hore alla dhaafo subxaana watacaala marka inaad isku daydo inaad waafajiso aamintaadu inaysan kana hordhicin kana dembicin midda malaaigta dadka in badanoo ka mid ah waxay u badan yihiin in aamiinka imaamka intuusan odhanin laga hormaro waladaliina isagoona siiba dhamayninba ama saad u dhameeyaba in aamiinkii lala bodo oo aan la suginba macnaha aamiinkiisa saasaa loo badan yahi laakin waa qalad waa qalad waxaa la rabaa in la sugo waladaliina markuu yidhahdo ha neefsado aamiin ha yidhahdo aamiin markuu dhaho marka adiguna dheh oo taada iyo tiisa ama hal mar wada dheh ama kayra dambaysay waxay ka dambaysay saasaa larabaa laakin inaad ka hor dhacdo hada waad ka hormartay marka malaaigta teedii waad ka hormartay macnaha wa fii xadiisin aakhar xadiiskana wuxuu ahaa faquluu waxaad tidhahdaan aamiin dhaha yujibkum allahu ilaahay waa idin aqbalayahay yani allow naga aqbal dhaha baryadaa aanu ku barinay haddaad saa yeeshaan alla waa idinka aqbalaya wa kaana wuxuu ahaa yaquul mid yidhahda nabigu sal lay slam maa xasadatkum idimayna idinma xasad alyahuud yahuud calaa shayin shay dushii idinkumayna xasin maa xasadatkum inta idinku xasaday cala asalaami iyo wata'miin iyo aamiinsiga salaamta iyo aamiinsiga khalfa alimaami imaamka gadaashiisa la aamiinsado yani laba shay baa waxyaalaha yahuuddu idinku xasaday ugu muhiimsan xasadka ay ku bixiyeen labadaas wax kalay ku bixiyeen mama jiraba waa salaamta aad isa salaamaysaan oo ay xasdeen maxaa yeele salaamtu waa xidhiirka bulshada ka dhexeeya yani waxay kutusi isku xidhnaan iyo isku qalbifayoobi iyo macnaha cabiraysa ta'miintuna waa khayr weyn oo ilaahi subxaana watacaala uu ummadda siiyey marka labadaba yahuudda idinlama rabto saasuu nabigu ley salawatullah waslamu caleyh waxaala idinku xasteen ayna idinla doonayn khayrka in idinla rabin bay ka mid maa xasadadkum idinmayna xasdeen alyahuudu calaa shayin shay dushii maa xasadadkum inta idinku xasdeen cala asalaami salaamta iyo wata'miini aamiinsiga khalfa alimaami imaamka gadaashiisa la aamiinsado markuu imaamku yani waxa weeyaan uu waladaaliin dhaho in aamiin la dhaho gadaashiisa macna ayb dadka qaarkii marka waxay sameeyaan aamiinka lafteeda yani hamsaday taagaan aamiin niinkana way shidaan waa qalab sidaas macnihii oo dhan baa lumaya aamiin haddii saas la dhahoo la mado niinkana la shado macnuhu wuxuu soo baxayaa bimacnaa qaasidiin walaa aamiin albayt alxaraama soo mahayn في sورة المائدة mrka amin hadii la dhaho بmacnaa qاsidin mn kuwa uqasdaya kuwa ujeeda kuwa usocda saasay noqonaysa macnuhuna saa mahayna allow aqbal bu marka yani miinta inaan la shadin dana inaan la taagin man dana inaan la taagin miinta dambe yaa la taagi karaa man miinta dambe la jiidi karaa laakin yani dana yaan aada loo jeedin miintana yaan la shadin macnuhu waa isbedelaya haddii macnaha miinta la shado saas قراءته أخرنتي صلى الله عليه وسلم نبي أخرنتي بعد الفاتحة فاتحة قراشة مركو فاتحة أخرين كذب بحو أخرنتي النبي صلى الله عليه وسلم وقرآن كلام ثم كذب كان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من أخرى أيها بعد الفاتحة فاتحة قراشة وحو أخرنتي سورة سورة أو غيرها أو فاتحة أهي سورة كلام فاتحة أيها أخرنتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان وحوها يطيلها مثل سورة أحيانا مرمر بدورين كريم ويقصرها وقابين كده أحيانا مرمرنا محوه قابين كده لعارض سفر سفر صد الرياض راجع يعني سوى فترة بخلين بها صلاة الواحد السفر يا كتبت إنه معناه سعدان أنا سفر قلب وقابل إيه أو أنا في سعال أنا قفع صلاة سوى قراءة دي وضع بقفعي قفعي من لو رواية مرة وقابل كده مكانه أو مرض أو لعارض مرض ama xanuun soo dariye daraadeed yani xanuun baa soo yimid xanuunkiibaa dheeraynta u diiday uu iska gaabin jiray aw bukaai sabiyin ama ilmo yar oo hinki isagoo salaadii wada qiraa'adii wada kuna talagashan inuu dheereeyo baa ilmo yar oo gadaalka oo yahay yuu maqli markaasuu intii ku ekaynayaa waa rukuuca jiray nabiga sal lay slam kama qaala siduu yidhi baa anas ibnu malik siduu yidhi radi allahu canhu jawaza wuu fududeeyey النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مال أي في الفجر ثلاثة فجر سلدين معناها قراءة أدب الجابين معناها تجهيز بمعنى تخفيفها يوصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر وفعها حديث كان الحديث وحى صار صلى النبي يوسف الصبح صلاة الصبح يوسف فقرأ وحى أقري بأقصر سورتين في القرآن قرآن كا لما السورة هذه أوجعوا ونبي أقريين يدور آه قرآن سورة وقعنا ينبي أخري صلى الله عليه وسلم يعني و وها العصر يميا عصر يقول هو لا إيه إن عبيد إن عبيد سوى معنا سورة وقعنا قعنا قرآن كبير نبي أخري صلى الله عليه وسلم لو سورة قرآن وقعنا فقيل وحلي وانا صلاة الصبح فقيل وحلي يا رسول الله رسولك إله لما محيبا جوزت لما جوزت محاك أفر ضيسي لما جوزت محاك أفر ضيسي سلام لعددي سوحي أهيب إنه ثلاثة صبح خاصة أبو بيرين خاصة بالناس إلى نحن إلى بقل أيرودين وصاحبين قال مكا سليم وحير صلى الله عليه وسلم سمعت وحى المغرب مساء السبيل المير أهين في القدال كمغرب فظننت وحى النوري أن مريي أن أمه هو يدي ما على إني أنك لتير كالناس تسلم سكنيس على تير مراه هو يدي ما إذن لسكنيس الماء فأردت وحى دمعي النبي صلى الله عليه وسلم أن أفرغ إلى فاروقيه له إلمها يركى أمه هو يدي إلى الفاروقيه يعني المه رمضان وهي صلاة المه يربى لو جامي أو نبي يصير هو يدي وما هذا لسه كان يسي هو يدي صلاة أفضل زي فاهم على بالباء المه أي أقوى ضيء جامع معه صافية يعني واحد كم ده هاي رسول صلوات الله وسلامه عليه يعني سوريدي في يعني حريستي في كم ده غالبا دتك إيو صحابتي إيو إيو نبي صلى الله عليه وسلم يعني صبرت وبصيت هاي إيو يعني أرمهودا بتحجلين فرضوا فيه في النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله كل بدك أبد شوفينا في سوء يبان تمام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك إني أنا لا أدخل وأنجلي في الصلاة فنادى أنجلي بالنبي صلى الله عليه وسلم والحال أنا أنا أريد أن أدور إطالتها دائرين أنا أرغب الصلاة إلى الدائرية كثرة عشان الصلاة جلي فأسمع مركزة وحن مقلة يا بكاء الصبي المية وهي كسر مقلة فأتجوز مركزة قابلة في صلاتي صلاة دي وان سوى قابلين مما أعلم وحن أجه دراد بان أقابلين ومن شدة وجد أمه هو يدي والبهار كيدي مرود سيدة درنع فأتجوز وان قابل في صلاتي صلاة دي وان سوى قابل نحن أقابلين مما أعلم وحن أجه درادي أيان أقابلين ومن شدة وجد أمه هو يدي مرود سيدة برهان سيدة درتيدة هو يدي وآدم مرجيسي والبهار يسمعنا من بكائه أهنتي سأكون جهري وجد يعني معاني بدل مسلمة دا وجد وجد وجد الهدي لنا بمعنى ومروس معنى ويدي والبهار كدران يكون البهار أهنتي ذا أي لو البهار دراد ضد الصلاة وفترة قشنا إلى البيروية يعني قابل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكان وقع النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ مد بالأولى من أول سورة سورة أول كيبي كب الله بكري ويكملها ولما يستري كري في أغلب أغلب أحواله حالوي كيسة أنت وضبط حالوي حالوي كيسة واحد بالله ركعت والباقين وسورة ملح بالله وأخري oo suurada awalkeeda intuu ka bilaabo ilaa akhirkeeda inuu hal ragcad ku akriyo uu nabigu u badnaa salawatulli wasalaamu caleyh kaana yabtadi wuxuu mid bilaaba min awali suurati suuradda awalkeeda iyo bilowgeedu ka bilaabi jiray wayukmiluha wuu dhamaystiray fii aglabi axwaalihi xaalooyinkiisu say u badnaayeen ayb wayaquulu wuxuu odhan jiray nabigu sal lay slam icquu waxaad siisaan kulla suuratin suurad kasta waxaad siisaan xadahaa dheefteeda min alrukuuci wasujuudi sujuud iyo rukuucna ka siiyo yani suurad walba rukuucdeeda yani dheefta ay ku leedahay rukuucda iyo sujuudda ka siiya man nasiibkeeda siiya waxaa laga wada wuxuu ka wadaa nabigu sal lay slam suurad walba rukuuc iyo sujuud madax banaan siiya oo yani suurad walba ragcad ku tukada man suurad walba ragcad ku tukada ayb wafii lafdi lafdi kale waxay ahayd xadiisku leeyahay likulli suuratin suurad walba waxaa usugnaatay rakcatun hal ragcad ah lafdiga dambaa sii cadaynaya suurad walba waxay leedahay ragcad madax banaan rukuucdeedii sujuudaheedii waxeedii wada saas way macana marka taas yani waxay kutusaysaa inay fiican tahay inaadan inay yani in laga fiican yahay in aad qaybiso suuradiyo aad laba qaybood ka dhigto ragcadda dambana mid siiso ragcadda horena ma qaybtiisa ragcadda horena qaybtiisa taasaa macnaa waxoogaa in laga fiican yahay xadiisku tilmaamaya laakiin inay banaan tahay way inoo soo socota iyada lafteeda way banaan tahay laakiin sida fiican waxa weeyaan inaad yani ragcad walba suurad madax banaan oo dhamaystiran inaad ku tukato maanta wa kaana wuxuu nabigu sal lay slam taaratan marmar yaqsimuhaa mid qaybiye ayuu ahaa yani suuraddii fii ragcatayn laba ragcadood buu u qaybin jiray waa kan hadda sheegin marmar wuxuu samayn jiray oo muusan badnayn laakiin marmar wuxuu samayn jiray suuraddii intuu kala gooyo iyo laba ragcadood ku kala tukan jiray qayb qaybna ragcad qaybna ragcad ayb wa taaratan marmarna yuciiduha wuu soo celin jiray nabigu sal lay wasalam kullaha suuraddii oo dhan fi rakcati aaniyati ragcadda labaad buu kusoo celin jiray labadii ragcadood marka waxaa lagu wada tukaday hal suurad ah masalan ragcadda hore qulwalla ku tukan ragcadda dambana isla qulwallin baa soo celin saas maana ayadana wuu samayn jiray nabigu sal lay slam marmar buu samayn jiray marka waxaan haynaa in ragcad walba suurad madax banaan la siiyo waxaan haynaa labadii ragcadood in loo qaybiyo suuraddii loo qaybiyo waxaan haynaa in ragcad walba suurad lagu akriyo laakiin labada ragcadoodba isku hal suurad suuraddii la soo celiyo ragcadda hore qulwali masalan isla qulwali haddana ragcadda dambe lagu akriyo saddexdaada waan haynaa laakiin waxaa ugu fiican midda hore oo nabiguna u danaa salawatulli wasalaamu caleyh oo amarkana ku bixiyey macna ayb wa kaana wuxuu aha nabigu sal ly slam axyaanan marmar yajmacu mid kulmiya fi rakcati alwaaxidati hal ragcad dhexdeeda wuxuu ku kulmin jiray bayna suuratayni labada laba suuradood dhexdooda oo aktara ama wax ka badan tanaa mid kale macnaha hal ragcad ah bu wuxuu isugu geynayaa laba suuradood iyo wax ka badan masalan waleyl iyo waduxaa iyo wuxuu akrinayaa hal ragcad ku akrinaya oo wada socda ama maahe waleyl iyo wduxaa iyo alam nashrax iyo watiin oo wada socda buu hal suurad hal ragcada ku wada akrinaya marka laba suuradood iyo ka badan buu hal ragcad isugu geyn jiray marmarna nabigu sal lay slam ayb waqad kaana wuxuu ahaa rajulu nin oo min alansaari ree ansaareed ah ayaa yaumuhum mid imaam u abu ahaa mid tujiye ayuu ahaa saxaabada yani ree ansaareed buu tujin jiray fi masjidi quba masaajidka quba ayuu kutujin jiray masaajidka madiine ku yaala masaajidka ugu horreeya nabiga salawatulli waslamu caleyh markuu madiine galay masaajidkaas nin reer ansaareeda ayaa dadka ku tukin jiro imaam ugu ahaa wa kaana wuxuu ahaa ninkaasi kullama iftataxa markastoo uu bilaabo suuratan suurad yaqra-u suuraddaasoo uu akriyayo bihaa iyada lahum iyaga uu ugu akriyayo fi salaati salaada dhexdooda uu ugu akrinayo suuradaasoo mima shay ka mida yuqra'u la akriyo bihi isaga oo faatixadii mooyaane suuradihiisa la akriyayay ka mida hee wuxuu samayn jiray oo ahaa iftataxa mid bilowda ayuu ahaa suuradda biqul huwa allahu axadin buu ku bilaabay uma yafraqu markaasuu dhammaynaya minhaa suuraddii buu dhammaynaya uma yaqra'u markaasu wuxuu akriyaya suuratan ukra suuratan u akriyaya macaha qul huwallaha la jirankiisa wa kaana wuxuu ahaa yasnacu mid sameeyey dalika arrinkaasi kulli ragcata ragcadkankii sameynaya macnaheed waxa weeye wuxuu ahaa ninkaa reer ansaareedee tujiye masaajidka quba dadka ku tufin jiray mar walba oo uu salaada suurad ku furfurto wuxuu rabaa inuu salaada suurad ku tukado suuradaasoo inuu akriyo uu doonayo salaada ku akriyo suuradaasoo qur-aankii la akrin jiray faatixada kadib ka mid a mar kastoo uu suuraddaa inuu akriyo doonayo سورة أوكو كفر مريم سري قل هو الله أحد آه. افتتحت بقل هو الله أحد مركو قل هو الله لما يو أيو مركا أوكو دبدي سري سورة دو كذا إلو أخري سيدا سورة عبد والمسوين أنا يروح ويقفر مثلا إلو أخري فتحة مركو لما يو الربع إلو ركعة سو أخري أنا لما والليل بالربع إلو أخري إنتو سوى الليل أخري بقل هو الله أخري suuraddu rabay inuu akriyo ragcadda ku akriyo markaa kadib salwalaha kadib akrinayo ayib ragcaddii labaad baa timid wuxuu rabaa inuu waduxo akriyo intuusan waduxaa gelina bilaabin buu qulwalaha akrinayo qulwalaha markuu dhameeyo waduxaa soo akriyaya marka macna marka suurad walba markuu rabo inuu akriyo qulwaaluu ku hormarin jiray saas macna ragcad walba saasuu markuu ku tukan jiray ninkaas فكلمه وحى لها الله أصحابه أصحابتي سبا الله رجي سبا الله الله وحي رجي كده وتسنشري وفقالوا وحي كده هذا إنك أبوه نيو تفتح قوات بلادتا بهذه السورة في سورة بل آيات كل بلادتا وكسر سورتا أخرين تال وقل وليه ثم كذبنا لا ترى مع الكيسد وقوم وقصف وطلام قمنا أنها يدو تجزئك إلي كبس لنتهي حتى تقرأ إلى كأخر بأخرى سورة كلا هريو فيضح هو دولي آه. سورة القل والله wanda lagu daaqayaan akhrin mar walba hadana iyadii ku gaafsan meesha waxa la muuqda waxa la muuqda inay la kugu filayno mid kale baa daga dhigi sabab ku daada waxa yiraahdo fa imma an taqra ila al akhrida biha iyad hada iyada ku gaaf haye wa imma an tad'aha ila takfur kadaysa iyada oo taqra al akhrida bi usal mid kale ama mid kale ku gaafso ama iyada ku gaaf laakiin isdaba dhigana isdaba dhigaysa joogti wada faqala wuxuu ma ana anigu ma ihi bi taarikiha mid daynaya ma ihi سورة مرنا بمدة إلى إيه إن أحببتم هدات على تابونا أن أمكم إلى الإدو تشيو لذلك سلا إلى الإدو تشيو صار صلاة الإدو سوى هدات ربطان فعلت وانطرين وإن كنتم هدات ساكرة هيتسان وصاء نعدانا تركتكم دوان ديبو فراها الانتقاد يا معنا يعني هو إن كتك يا إمام ثلاثة وثلاثة صافة قدر أنا كتين صافة أنا مكوة غير هذا صار رأيك وأهينا يعني أنا من أنا هيبة ثلاثة أنا وايديني أنا صافي معنا وكانوا وحي لهاين لما لا نعلم كرمك ما هين وضوف في زمين كلا بوحين كرم وكانوا وحي أهين يرونه من قوة أركة يرون قوة أركة ويهاين أنه من كاسي من أفضلهم قوة قوة أغفة ببضل إيه قوة أغفة ببضل إيه وكم ديها يأرك شرين فاتي غلم وقتين يعني دفع أبو أخيار سنة أغضع عبدان إيه أما علمي أقوانت أغفة عليه فرجع إيه كم ديها يأرك شرين يأرك ينا أبو قتين وكرهوا وحي من نعميستان أن يؤمهم إنه تشيو غيره إستغل لنا نهي منك الصلاة دولي واتو أمين وينو إستغل تعلم إنه تشيو وإمام النقض أسينا وهو أرمتنا لكم مناوي ديه دين لأيه مركا لوضع سي مركا لوضع رمض وروا لكن إلا جمار مكرون لتكبري كرماء حضروا ليكر لأيه وحي جرى لأيه ويجي إنسان سنة سيدي يتكدش فلما أتاهم مركو أيمن النبي صلى الله عليه وسلم مركو أيمن أي أخبروه أورهم النبي الخبر وركي أشيء إمام صلى الله عليه وسلم سورة ولا ليلة بلغ الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان هبلو ما يملأك محاسود ديني أن تفعل إلى بيشه ما يأمرك وحي فريان ويكو أمر يا به سجى أصحابك الرجاء وذكر فكان أتشيني في أصحابك وحي أمر يا إلى بيشه محاسود ديني وقل والله قرأت أن سورة الهر لقيت كده هديك له الناس كده حق دولي وما يحملك محاسة روح مبارا يا النبي صلى الله عليه وسلم على اللزوم هذه السورة سورة اللازمتان كده في كل ركعة ركعة والباء اللازمة فجعلني المولى سورة الأصل محاسة وباء محاسة ودك إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل منك إني أنا أحبها وأشعلها بالنبي آه سورة يعني سوء بقى وشعلها وكشعلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك تعيل كذا إياها إياها أتعشها أي أدخلك وحس الجليب إلى الجنة جنة الجليب سنة سوحة شيء بالي سورة الإخلاص ما هدفش على انت هتعود تكلم إله تبصي النبي صلى الله عليه وسلم تاسي معنا يعني سورة وامد النبي صلى الله عليه وسلم كتب لما إليه تأكله في القرآن قرآن في التحميلات مال بأولي عندها يعني واحد كهل ليساء يضع من وتوحيد يضع من موضوع علمه كده قرآن وتسوسه الرمعنية وتوحيدة وتصاصل من أولها إلى آخرها معناها بطالة طبعا marka macaanida sifaatka ilaahay iyo ka sheekayntiisa iyo yuu iska jeclaaday hadda nin ilaahay jeclaadayna jacaylkaa ilahay uu jecel yahay janno wuu ku heli macna saasaa marka ilahi subxana watacala janno ku geeyey masalada marka hadda meesha cala aan yani ujeedada hadda meesha loo taana waxa weeye ninkaan suuratul yani rakcad walba uu soo celinayo qul wallah nabigu salaadiisa waxba kama sheegin sal lla alay wasalam saas macna waxba kama sheegin marka yani isla waad soo celcelin kartaa laba suuradood waad israacin kartaa iyo ka badan yani waxa weyaan ragcaddii waad ku tukan kartaa waa banaan tahay macana saas weyaan saasaa laga qaadanaya marka si walba si walba ayib waxay noo imaan doontaa in nabigu sal lay salam yani mamarka qaarkood uu ka bilaabi jiray rakcadda qur-aanka uu ku tukanayo uu suuradda dhexeeda ka bilaabi jiray aamana arasuul bima unzila ileyh oo kalete iyo yani suuradda dhexdeeda inuu ka bilaabana oo awelkeeda uusan ka bilaabinna marro baa dhici jirta qaybaan awelkana ahayn aakhirkana ahayn oo dhexda suuradda ah inuu kaga tukadayna iyaduna waa suganta marka kulli nooc walba nooc walba waa sugay nooc walba nabiga waa ka sugan sal lay slam inuu yani dadka salaada ku tujiyey oo qur-aanka uu akriyay macna laakiin sida ugu fiican waxa weeye in rakcad walba suurad madax banaan la siiyo oo suuradeeda si gooniya lagu madax baneeyo rakcad walba suurada aad ku tukanto saasa ugu fiican jamcuhu kulmintiisa uu nabigu kulmiyey sal lay wasalam bayna anadaa'iri kuwa isku midka ah iyo wagayrihaa nadaairta keyrkeeda fi rakcati hal ragcada uu ku kulmiyey nabigu sal lay slam nadaairta waxa la yidhahda waa suuradaha isla egeg yani suuradaha xagga macnaha waxaan dhihi lahaa suuradaha xagga macnaha iskaga midka ah masalan wacdi bay ka hadlaysaa midana wacdi bay ka hadlaysaa qisas bay ka sheekeynaysaa midana qisas bay ka sheekeynaysaa midani masala waxa wey aakharay ka sheekeynaysaa midani aakharay ka sheekeynaysaa ayib marka suuradaha nadaairta ahe xagga macnaha isaga dhadhow inuu xidhiidhiyo oo uu yani waxa wey hal ragcada isugu geeyo hal ragcada inuu ku wada tukado ayuu nabigu samayn jiray salawatullhi wasalaamu caleyh marmartaas yeeli jirtay ayib jamcuhu bayna anadaair nadaairta waa jamcu nadiir nadiirku waa masiilka yani labada shay isku midka ah ayaa la yidhahdaa hada nadiiru hada kani kanu la mid yahay macnaha marka kuwa isku midka xagga macaanida iskaga midka macna lianna qur-aanku macnaha uu ka hadlo macnaha uu ka hadlo yani mar qisas buu ka hadlaa mar tawxiid buu ka hadlaa mar wuxuu ka hadlaa axkaam buu ka hadlaa mar baa waxbuu ka hadlaa mar qiyaamuu ka hadlaa mar macnaha cabsigelid cadaabkiibuu ka hadlaa mar naarkiibuu ka hadlaa mar jannaduu ka hadlaa mar dadka ahlu jannaha iyo tilmaamihiisa laga hadlaa mar dadka ahlu naarka iyo tilmaamahooda laga hadlaa mar baa waxbaa laga hadlaa marka suurado waxaa jira xagga macnaha ay ka hadlayaan isku dhodow kuwaasuu marka nabigu sal lay slam xiriirin jiray macna wuxuu hi wakaana wuxuu ahaa nabigu sal lay slam yaqra'u mid akriya bayna yaqrinu dhe mid xidhiidhiya ayuu ahaa oo lamaaneeya bayna anadaa'ili kuwa isku midka ah ayuu lamaanin jiray oo min almufasali ka mid a xisbiga mufasalka lidha mufasalku waa waxaan dhidaa xisbigaana dhehayna subca subca khamiisaad midkaan dhaano way macna mufasalkaasa la yidhaha oo ka bilowda suura lkaaf buu ka bilowda suura lkaaf ilaa qur-aanka dhammaadkiisa yaa mufasal la yidhahda saas maana mufasalkaasa la yidhahdaa waa subca khamiisa kusamayna dhihi jira suura khamiis lama dhihi saas ma ya ya laa tuqadim yaa laga bilaabi sida raajixa qolada waxay ka bilaabda qole waxay ka bilaabaan qole culimada kamid waxay leeyihin mufasal wuxuu ka bilowdaa yani suurat alxujuraat laa tuqadimu bayna yadi illahi warasuulih laakin daliil ahaan waxaad moodaa siduu sheekhu rajaxayo yani wuxuu ka bilowdaa almufasal suurat qaaf oo dee suuradda ka hooseysa un macna wixii kasii hooseya waa laisla ogolaya inuu mufasal yahay ilaa berbilaas laga gaaro macna ayib fakaana wuxuu aha nabigu sal lay slam yaqra'u mid akriya ayuu ahaa suurata alraxmaan waalnajmi في ركعة بكأخرين سورة الرحمن في سورة النجم في هذا ركعة سورة أخرين شريك طيب واقتربت هي والحاقة في ركعة بيوم بكأخرين لأنه حكورة هلا يعني يعني الحاقة هي اقتربت حكورة هلا يعني قيامة الصبح والطور هي والذاريات من حكو أخرين شريك في ركعة هل ركعة بكأخرين وإذا وقعت هي والنونة في ركعة بكو أخرج هل ركعة وسأل سائل هي والنازعات في ركعة بكو أخرج هل ركعة ويل للمطففين إيه وعبثنا في ركعة بكوا أخرين هل ركعة والمدثر إيه والمزملنا في ركعة هل ركعة بكوا أخرين وهل أتى إيه ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة هل ركعة بكوا أخرين وعما يتساءلون إيه والمرسلاتنا في ركعة هل ركعة بكوا أخرين في النبي صلى الله عليه وسلم والدخان إيه إذا الشمس كولت في ركعة بيضا كوا أخرين في النبي صلى الله عليه وسلم saas maana yani labadii suuradoodba hal ragcad buu isku raacay inta badan suuradahaasi xagga macaanida waa iskaga dhadhowi wa kaana wuxuu aha nabigu sal lay slam axyaana marmar yajmacu mid kulmiye ayuu ahaa bayna suwari suuradaha dhexdooda suuradahaas oo min asabci tuwaal todobada dheer dheer ka mid kalbaqarati wاlnisaa'i wa ali cimraan fii rakcatin hal ragcada ayuu ku kulmin jiray waaxidatin oo mid ah min salaati leyli habeenka salaadiisa كما سيأتي سيدة إمام بين خاصة معنا يعني يعني سورة دورة وصدوة سورة دورة القرآن سؤول لها غير كاملة أيها النبي صلى الله عليه وسلم وحيثوه بين شري هل ركعت لكن صلاة واجب كذلك وتشيني إمامك يا ما هين صلاة هبينك وتكذب صلاة الليل كذا مثلا سورة البقرة هي سورة النساء هي آل عمران صدح لا سورات هل ركعة المرء سوقي النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة من صلاة الليل وما قد جزوة تقريبا وشن جزء بدور شن جزء يا سحج جزمية سحج جزمية شن جزء لأن سبعة وحويان فكيف إذا جئنا من كل أمة يا سبعة وصورة النساء في الترجيز لا قدر بس marka intaas nabigu sal lay slam hal ragcad ku jira wa kaana wuxuu nabigu sal lay slam yaquulu mid yidhaahda afdal salaati salaad midda ugu fadli badani duululqiyaami istaagga dheer wa istaagga dheer salaad waxaa ugu fadli badan midda istaaggeedu la dheereeyo saas maana waa meesha culimadu ka doodaan ma waxaa fadli badan qiraa'adoo dheeraad mise waxaa fadli badan sujuudoo dheeraad waxaa ugu fadli badan qiraa'ada iyo sujuudda labadaasay ugu fadli badan labadooda sii kee sii fadli badan bay ka doodaan marka xadiidkani marka wuxuu muujinaya salaada waxaa ugu fadli badan salaada qiraa'adeeda la dheereeyo saasuu nabigu sal lay slam uu leeyay laakiin waan soo sheegnay oo ruuxa imaamka ee dadka fijinaya isaga qiyaas xadidan baa loo ogolaya hadduu dheeranaya ruuxa dheeraysan kara waa ruuxa goonidiisa u tukanaya ama meehe yani waxa way maaragtay salaatuleil tukanaya ama meehe salaad sunna abuu dadka fijinaya khiyaar ay leeyihiin لأن صلاة السنة إن يروح استفوا كما قصبنا إن لك كذا صلاة واجبك لك وسوق قصبين إن لك كذا ما دام يسوق قصبين دلاليهين صلاة واجبك ولا بطوبة صلاة السنة يمكن دوراتيك أنا يمكن دورات تنكر معنا طيب وكان يوحى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هدو أخرين أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال وقل أرنك النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك فبلى إذا صدق بدي سبحانك فبلى يعني وجواب لأن سورة واحد كل ما سؤال كل ما أليس ميوسا هاني ذلك كات الله على صوش يا ابن آدم كأبو ريء منيدة كأبو ريء بيها لتبن آدم كان أردها يقعد بدل كأبو ريء أليس ميوسا هاني ذلك كاتي يقادر من أولا على أن يحيي إنه صلى الله عليه الموت كوع لمطيب yani mas'alay gaaladu ka doodi jireen waagaaso feecilinta dib in laysu soo noolayn karo oo ilaahay addoommada dib u noolayn karo markay dhacaankoodii dhulka galay oo lafahoodii burbureen oy carrada ku darmadeen say ku dhici kartaa in dibna loo soo celiyo maxsuuroobi kara maaha awooddaasi yaale ay ku doodi jireen marka waryaa markii horeba in abuuray baa laleeyahay kii awoodda u helay markii horeba inuu idin abuuro inuu idin soo celiyo soo awood uma laha